بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقياره كل بعد برنامجك كلنك ورباهنت ورسن اسن كل دريرسان همين كستا مركل قريب همين مدى جماعة أو صفتها قلاسة همين ما سبتو taariikhdan iyo ka beeganta labaatii kowda bilo tumiylamaad sannada labada kun tumiyo sagaalka qodobada oo ka barnaamijkan isinku dhugunsadu doontaan hoo ilaahay karaala nagada waliba ku mid aha munaasabad laku xusaayay maalinta booliska soomaaliyeed oo geega lakugobada gudaha magaalada baydhabo saasaata weliba barnaamijkan isinku dheegi doontaan waninhasinku gudbii doonne taliska qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ogeysiisan diri ciidamada militariga ee ku sugan gudaha magaalada barnaamijka iyo ka dhugunsadu saasaata weliba barnaamijkan intuu isaawada ka jir hasiin gudbii doonne guddoomiyaha deegaanka awdiinleh oo faahfaahin ku bii dagaal jimaadi lahadhaaf iyo ku qaadan deegaanka dhow deegaankaasi awdiinle may hay dagaalka khasaaraha ku dhaladana intee deyre barnaamijkii iyo ku dhegaysado doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doonne taliyaha ciidamada booliiska qaybta gobolka shabeellada hoose oo uuse sheegay in iyo saldhigga boolis iyo jeeyi doonaan deegaanadii dhowaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo xoreeyaan barnaamijka iyo ku dhegaysado doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doona intiisu hawada ka jara xildhibaan ibraahim yarow isaaq oo ku mid ah xildhibaanada baarlamanka federaalk soomaaliya oo deegaan doorashadii ota koonfur galbeed oo jawaab kululku bi hadalha ku baaya xildhibaan ku mid a baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo siyaasi ku mid a siyaasiyiinta hogaamiyayan xisbiyada dalkale ku hirgeli may haaye hadalkiiyo idhan mas-uuliyiintaas jawaabti ku biya xildhibaankuna may haaye barnaamijkiiyo ka dhugunsado doontaan intiisu hawada ka jira saasaata weliba barnaamijkaasiin gudbii doone axmed maxamed islaam axmed midoobe oo daafuri shir iyo hogaamiyaas wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya kaasoo ka qabsoomay gudaha magaalada kismaayo intay ka dambooyey khilaafkii dowladda soomaaliya iyo jubbaland barnaamijkaiyo ka dheegi doontaan haddii ilaahay karaala nagdo qodobadaas iyo haanihani korarantii barnaamijka ku guda jirna iyasiin gudbii doono barnaamijka walibaasin saareentan isiin kula dareersiyaye anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele barnaamijka dhinaca farsamada waliba gacan weyn ku jeysadaayo mahadi ku deerto almuhandis injineer bilaal hilaal sheekh shacaab mar kale mar lamaad akhyaari ha ku dhowaada barnaamijkan kulanka ee warbaahinta warsan hamiin faylan akhyaaray haddii asiin qobada qodobkan ku horreeyey ee barnaamijkaana kulanka magaalada baydhabo geeg weliba la ku xusay munaasabadda sannad guuradii toddobaatan iyo lixaad maalintii la aas-aasay ciidamada booliska soomaaliyeed oo ha ku wareegatay toddobaatii iyo lix sana sannadkii kun sagaal boqol afartii saddexdii iyana la aas-aasay ciidamada booliska soomaaliya munaasabad eedlahan agaasimi iyo may ku qabsoontay gudaha magaalada baydhabo unka horeyn weliba meeli ku hadalay taliyaha booliska qaybta koonfur galbeed iyo taliyaha booliska qaybta gobolka baay welinan ka horeyn hambalyan direenga booliska soomaaliyeed meel walbiyo rogaan saas haata weliba hadallo dhiirigelin iyo mahadnaq injeedinga ciidamada booliska soomaaliyeed gaar ahaan haan koonfur galbeed iyo gobolkan baay ku howlgalaayaan salaanka bacda geeka way farxadningaan si gudoomiyaha baarlamaanka iyo golihii wasiirarka federaalka xildhibaanadii federaalkan kala qayb galaan sina guuridii toddobaatan iyo lixaad ciidanka booliiska soomaaliyeed oo geeka eed eed farxadninga way kala inta salaamay tariiq ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo tariiq ku-xigeenka koowaad iyo lamaad iyo saraayaasha saraayaasha guutiyaalka iyo saraakiilada saraakiilada dableyda iyo haasis iyo yamar kor salaame salaanka bacda geeka wayba farxadningaan tiuna ciidanka booliiska koonfur galbeed khaasatan gobolka baay intiuna dabaaldegi suubeen dabaaldegii siliguuridii aad ciidanka booliiska soomaaliyeed unakuha ka bilaawni saldhigga magaalada dhaxamarni oo dandilan reebanna oo farhadnigeesa shacabkeenana fiirsadahay eed eed aan ka faraxsagna ciidanka booliiska wayba hamare marxalad badan hamare walbadan hamare dhibaatooyin badan hamare ciidanka booliiska wayba ka amaaninya dagaalooyinkii sokay qabiilooyinkii marka qiib qaadan intun dhibaataya dhiyaasi halmar laga ciidanka booliiska soomaaliya ka qiib qaaday majaar oo dagaal sokay taasna eed eed aan ka faraxsagna sanadkan hatuuna deerni dadaha deersi unuuna kole oo bilaahay dadaha deersi kor way kala hilmaamay tanii qaybta guud ciidanka asuurta soomaaliyeed yaa hilmaami laakiin hilmaami kole laan wilaahay ka hal oo raal lahadoy waybwa ciidanka faracsana gudoomiye geekan tiun magaaladii baydhown dhaka dhahmarn iyo ko shacabna dhantiirna jirti oo dadkii shacabkeena fiirsadaayan hantiun magaalada un marin ciidankaas buliiska sugay maankaas ilaahay ha suubi ciidanka buliiska ammaankaas yeeni way rajeene hantii gobollada soomaaliya unu niidayda doonaan haddii ilaahay er oo ya ciidan ya rajay doon sanadkan sanadiyey way mari doona baydhow oo dhan media dhonta haddii ilaahay er hataa faritoodkaa ka jirayni maydharais mahadaas ilaahay iskale intaas ka bacdi kulley maydharais hadal badan mahansirugni waa ka dhawaay doonee maydharais taliyaha ciidanka booliiska taliyaha qiifta guud ee koonfur galbeed ciidanka booliiska soomaaliyeed yaa ka dhawaay doon taliyaha ka dhawaaw soomaaliyeed ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa la aasaasay kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii sanad guuridii toddobaatan iyo lixaad ee ciidanka booliska soomaaliyeed ciidanka booliska soomaaliyeed waxaa la asaasay kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii waxaana meeshan ugu horrayntii ugu hambaliyeynaa ciidanka booliiska soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda gaar ahaan kuwa koonfur galbeed ciidanka soomaaliyeed ee ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu ku shaqeeyaa duruuf aad u adag marxalado badan waa soo maray laakiin duruuf aad u adag ayuu ku shaqeeyaa waxaa ku yar gaadiidka waxaa ku yar boqolkii boqol la dhihi karo waxaa ku ammaanan ciidanka booliska soomaaliyeed ayagoo kaashanaya walaalahooda eego eego waxqabadkii ciidanka booliska soomaaliyeed ee koonfur galbeed sanadkii la soo dhaafay waxaana soo maray dacwado afar kun laba boqol toddobaatan iyo labo oo kiis saddex kun lix boqol iyo afartan iyo saddex waxaa lagu xalliyey saldhigga lix boqol labaatan iyo sagaal waxaa loo gudbiyey maxkamadda maxkamadda waxay sii daysay saddex boqol iyo kow iyo toban waxaa xukun sugayaal ah xukun sugayaal ah konton iyo labo
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayadda soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba inhirinaada kortee muddo toban saac ilaa iyo toban lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisilin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si ah tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walbal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnakin kusurugna ogeysiis ogeysiis ogeysiis
weli khiyaare mayle dareertaan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan gudoomiyaha deegaanka awdiinle oo hoos ka hoyo degmada baydhabo iyo weliba ku warbiyey dagaal use sheegay in iyo ka qaadeen deegaan indhow deegaanka awdiinle meelaasoo use sheegay in iyo ku sugnaayeen ururka al-shabaab gudoomiyaha oo sheegtay jaraa'id ku hadalowna weli beeray eedeedaan umahadsantiin marka hore wayba mayle raayis inta ka salaamey ama aan mahadnagay bahda saxaafadda oo shalgadiisan oo hata iila teegin marka lamaad wayba maydha raais hambali iyo bogaadin bandiray ummadda soomaaliyeed meel kastoyo roogd gaar ahaan haa reer koonfur galbeed tan kale waa geeka waliba waa maalin taariikhi ah oo december maydha raais labaati kow roogd jeerkana mana arday yaantan eta sabta mayba lena maydha raais geeka waa maalin taariikhi ah oo maalintii wayba ka beegantaa munaasabadii arday toddobaatan iyo lixaad oo la aas-aasay ciidanka booliiska soomaaliyeed kolley aragaytan meel kasta mayba lanka dabaaldegahaya munaasabadii toddobaatan iyo lixaad wayba kamida wayba kamid ayin ciidamada booliiska soomaaliyeed waa hooyadii ciidamada qalabka sida ama wayba hore hooyadii dalka wayba kamid ah ciidamada booliiska waa ciidamo maylarais ee taariikhanka la guud ahaan maylarais ummadda soomaaliyeed gaar ahaan mayna arday una hata mayna arday ka hadlayna koonfur galbeed siisima ogsantiin amniga geeka hata koonfur galbeed yaala oo wakti kasta manaa lankaad isu siyaasi ay iyo haddii isu shacab ay waktigii fadaw ya mana arday dhagaaga waktigii fadaw danoj ay gaaraan edeegade taas mayla rais ilaahay arday kama hadsan gaarhaan wayba mayla rais mahadgooni aan jeedaan sabab aha ciidamada booliiska oo mana aan teegin hamiin in maalan siyo mayla rais amniga mana aan hagayji fadan munan mayla rais mayla ka maamul ahaan eedan kama hadnagaana taas wayba lanaha eedan ma hadsantin meelaha tashaantan meel faylashaantan way rajeeyaan sanadkan sanadyey haddii ilaahay awoodo la waqtigaana kasim ama nin ogolaad ini meelaha arday tilaabada roogda meel ka sarayta sida mayla rais tuulooyinka ama meelaha kooxaha nabaddiidka dhuumalaysa doonaan ciidamada mayla rais booliiska iyo ciidamada qalabka sidib si toos ah maana arday galantan ka dhiga doonaan insha allahu mayla rais guulasa rajeeyaana aan oo maana arday ku hadalow maadaama aan ahay gudoomiyii deegaanka awdingle wayba lahay hambalyo hambalyo wayba mayla rais hambaliyi iyo bogaadin badnanka diray dowlad goboleedka koonfur galbeed oo madaxweyne ansaray gudoomiyaha baarlamaanka golaha wasiirada xildhibaanada dhammaan mayla rais ummado reer koonfur galbeed meel kasta roogda mayla rais wayba laha maamulkii man arday garab suruma la shaqeeya meel maamul unlahayna nolol malaa meel mayla rais nabadgelyo unlahayna sidee mayla rais nafta bani aadanka muka nooladaasa marka wayba mayla rais ka dhiirigeliyay shacabweynaha reer koonfur galbeed iniyo mayla rais maamuladiyo iyo ciidamada mayla rais amniga si toos ah maana aan garab sirmano arday inka baaga insha allah hadii ilaahay deegaanka wal barbaramaata ka teegan mala dhalalagsa ma jara si siinba ogsantiin maana nimankan oo tabarti yar oo maana arday dhaqarqabyaasha way kiyaaba mayla rais wal oo sanadkii bahal mar ini meelaha ka dhuumadan oo mayla dad masaakin ah wax yeeleen laakiin manbaba dhika koran maana ma hor surmi koran ciidamada dawladda haddii ay mayla raisaan milatariga qeybta lihidimaad oo mana arday degamadan mana si goonan shaq ahayd iyo haddii ay mana ciidamada booliiska mayla rais wal haddii geekan baba dhika koran mis hor surmi koran ah laakiin wal masaakin ah mayla rais mayla rais dad masaakin gaadmi wal suba iska jaran yoona insha allah haddii ilaahay shacabka si faylan in shaq ahay deegaanka hatta way bayr koran nabadgelyadiis deegaanka awdiinla waa boqolkiiba boqol iyo er koran insha allahu wali kana yaryarna haddii ilahay wadal ogolaad dhimaastirma doonan walba hata borbalama magteegan deegaanka nabadgelyis oo keeno walaas wal hata maanugin laho mayla rais anat una mayla rais sheeganam ah wal tabar yaru shabaabna mayla rais abudisaay male lanko jaajo si ama isrufiyaanka ko teleefonka keegay lanko saase mana jigtin sulim ojii hatta mayla rais an ugu yaraan mana dhowr sen ya mayla mayla rais ku shaqeeyahay yarooga hal maalan mayla rais wal oo mayla rais un eersadaano ama ka daba galaano meelo kale mayla rais siisiin bogsintin dhowr jeer hata mana inta dilni miitiyo baawar ha kirni way ka suubinay mayla rais jamaadat damboyti deegamo oo yo fidhisin iyo mana aweeran iyo idee aw dheeran tan dhaytiya ku weerarni wal dhuumalaysa togu ku dhuumalaysa nafaqlaha inu wala soo tuna sheegano mayla rais sheegana ma haan yaro mana arday meelo ku dhuumalaysa insha Allah hadii ilaahay uu diin ogolaado wala afjar doon biidin illah boqolkiiba boeedeedan mahadsanta bulshada reer awdiingle haddii mayla rais ururada bulshada haddii dhallinyarada bulshada eyin iyo haddii mana hooyooyinka eyin haddii culmaa diinta eyin iyo haddii odayaalka dhaqanka eyinba si toos ayaa maanaan wada shaqeehayna waa dad shacabka mayla rais waliba dowlad yeel oo mayla rais dowladdu kalsooni qabo maamulkuna mayla rais dad shacabka kalsooni qabo insha Allah waliba erkoorna geeka ta mayla rais deegamada oo koonfur galbeed oo dhiniga maana handaqaadka dowladeed ama isku duubanaashada ama wada shaqeynta maamulka waa waliba erkoorna deegaanka unka horeey oo number 2 erkoorna ma sheegtay jamaacada inuu deegaanka sinba isan weerar ka qaateen oo ashaab ku mahadisay weerarkaas may natiija ku baay weerarkaas odowga nabadiidka ugista oo ummadda soomaaliyeed dhowr qofna ka dilni dhowr qofna mayl rays ka dhaawacman hubanaha ka furdi waliba kala kulungnay mayl rays ciidamada dowladda guulfayl oo la taabur kodhiha kooyan odowgana mayba la kulmay jab iyo burbur iyo mayl rays rafaada la kulumi wayl rays taasna mayl rays alxamdulilah ilaahay ka mahadsan
dambeyntii maamulka koonfur galbeed kuwa iyo bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo guud ahaan oo ka dhageystahay may ugu dambe wayba anka baagay maamulada oo mana arday aan oo kale ah haddii mayna rais ee gudoomiyey deegan ay iyo haddii gudoomiyey deegan ay iyo haddii gudoomiyey gobol ayba ilaa mayna rais mayna rais maamulku ama wasiir hadoy lang ama xildhibaan hadoy dalkan mambaahan mana inti shireedi lang welba hirba haddii lang magaw meelo jiifada mambaahan dalkan hormanadiis mayba mayna rais umbaahan yahay inay iibka dididlandeedi way ka baagay dadka mayna rais saaxiibooga ee mana maamulada ah ini mayna rais odowgan bamana anti mayna rais hooyo soomaaliyeed ama aabbo soomaaliyeed ama culmaawdiin soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed meel kastoy roogan mana ka dhibaateen in ilan harsana la daba rooga sidii mana odowkulan irab tirafadi taasaa mayna rais
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad iduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfayda waa isla wada daneeye duur yamiinkii daalanay dadayaay daawo dhabce deertii muraadka may daliilangae diinkii quraamad haruunlakii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waaysanayfi eebigay hoan diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dha'i mayle tamae ulmakiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan tufti uraamed ii daawo dabiici ah ku soobsan herbal yacni geedo daarul abraar soo diigsato diinkii quraamadna ka saar do'aalakii kor afriyobo duulul iyo udur korkabali kuduuganay yooba dabeelo koo rahaayana unku daytoo deer harunta quraansaarka ee daarul abraar udureelkoo ka daawayoo harunta mayba kumid aha ilidadka jinniga iyo siherka hundirmalaanta welwelka qaybiga dhexe ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsadaaytana ciyaaray taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo guddoomiyaha degmada baydhabo iyo weliba shirjir ay joog ku qabadeen gudaha magaalada baydhabo geega welian ku hadleen arrimaha ammaanka deegaanada hoos kooyo degmada baydhabo iyo gudaha magaalada tanbaydhaboba inka horeyn taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada militariga soomaaliya weliba ogeysis indiray ciidamada militariga ee ka dhex sugan gudaha magaalada baydhabo usoona ciidamada ka ogaahiyey in iyo reedinkanaga meeligiyo ku howlgalaayeen sidoo kale weliba meeli ku hadalay guddoomiyaha degmada baydhabo eena duqa magaalada baydhabo weliba guddoomiyahaos sheegay in ciidamada lanka baahaya in iyo kanagadan meelo lanka taragelay inayo ku sugan ammaanka deegaanadan koonfur galbeed gaar ahaan meelihii askarta ku qornaayeen maanu mariyo shirjira ay ku gobodeen magaalada baydhabo wariyaashii sharafta leh maanta anigaa idin yeray ujeeddada idinku yarayna waxaa weeye in aad iga qaadaan fariin ku saabsan dhinaca ciidanka specially qaybta lixdanaad ujeeddadeen waxaa weeye in ciidanka qaybta lixdanaad la ogeysiiyo ama loo sheego saraakiisha iyo askartaba ee magaalada ku jira ama shaqooyinkooda aan fasax uga haysanin madaxdooda inay ku laabtaan fadhiyadooda colalka meel kastoo ay joogeen nin kasta taasoo khasbaysa xaaladda jirta ee hadda taagan in sarkaal kasta iyo askari kasta goobtiisa shaqada uu ku laabto si deg deg ah amarkaas oo aan bixinayo anigoo ku hadlaya magaca taliyaha qaybta lixdanaad in sarkaal kasta iyo askari kasta goobtiisa shaqada sida ugu dhaqsaha badan uu dib ugu laabto si uu u fushado ama u gudto waajibaadkii xileed ee loo xilsaaray nin kasta ama xubin kasta oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaalida gaar ahaan qaybta lixdanaad askarigii ama sarkaalkii ka dhiga adeega ama awiirta aan bixinay waxaa lala tiigsan doonaa sharciga ciidamada qalabka sida maadaama dhulkii uu qallayl noqday hadda nimankii nabaddiidka ahaana ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo waxaa waajib ah in nin kasta ama sarkaal kasta ama askari kasta goobtiisa shaqadu ku laabto si uu u guto waajibaadkiisa qaran
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا نبينا محمد marka hore annaga waxaan sii raacaya maxaa taliya ciidanka oo qeybta lixdanaad jenaraal maxamed ciidow waxaan u malaynayaa arrinta jenaraalka uu ka hadlayo waa mid ku saabsan amniga amnigeena haddii la sugin maxuahay ma la wada joogayo waxaa loo baahan yahay in amniga la sugo shacabkana ay ay shaqeeyaan u shaqeeyaan xaaladahooda amni iyo siday ay u heli lahaayeen maxaa la yidhahdaa maxaa nabadgelya oo ogtihiin waddanka dhibaatooyin badan baa ka jira cadow badan baa jira shacabka hadduusa u shaqeyn oo la shaqeyn ciidamada ma laga garhelaya nimankan muxuu ahay cadowga waxaan farayaa shacabka magaalada baydhabo inay ka shaqeeyaan amnigooda la shaqeeyaan ciidamada qaranka ciidamada dowladda booliiska milatarigii iyo intelligensaha nabad sugidda waa inay huuraan galaan soona sheegaan wixii dhibaato abuuraya oo qalqalka abuuraya waxaa nabadgelyadoodii dhibaataynaya marka hadday askarta la shaqeeyaan hadday ciidankooda la shaqeeyaan amnigooda sugum aad buu sugnaanaya marka aan ku wada shaqeyno amniga shacabka haddaanahay annaga iyo ciidankeen iyo nabadgelyadeena muxuu ahay caafimaadkeena si caruurteen u badbaada hooyeenkeena u badbaadaan waa in hun siina ciidanka amniga milatariga ahaado booliiska ahaado wixii huuraan ah iyo wixii qabaar ah gacmahaas qabsan ayaa loo baahan yahay waxay ku guulaysteen muxuu ahay steedada kale waddanka shacabkooda iyaga gacmaha is haystaan wada shaqeyn baa ka dhexaysa annaga sidaa inaan yeelno waay sidaa haddii la yeelin waxaa waye ma la helaayo amni nabadgelye ah muhiimaddu waxaa weeye in la suga nabadgelyada magaaladeen iyo shacabkeen annagoo ciidamadan maxaa layidhahda la shaqeynayn anagoo ah maayarka magaalada hadduga magaalada guddoomiya degmada waxaan farayaa shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada oo ay iskarab taagaan oo ay gaarsiiyaan wixii dhibaato abuuraay wixii qalqal abuuraay wixii maxaa layidhahda u geysanaayay caruurteena hooyeenkeena dhibaato u geysanaayay ma fiirsan karna in qalqal lanagu abuuro ciidan military oo xoog badan baa noo jooga ciidan boliis oo xoog badan baa noo jooga waa ciidamadeena inaan la shaqeyna waxaana faraya shacabka taas waay tuulo kasta ama degmo kasta ama maxaa caasamadda hadda meeshaan joogno in laga hada warbixin shacabka baa loo baahan yahay yaa dadka qalqal lagu abuurin cabsanaysa isku abuurin wadaniyadda ciyaar ma ah wadan xoriyaddiis dhiig baa lagu waraabiyaa ogolaada shacabka haddaad tihin inaad la shaqaysaan ciidamada haddaad la shaqey weysaan idinkana nabadgelyadan maxaa laidhaha ma la saxi karno saxitaan ma helaysa ujeeddada taas way waana mahadsantiin wabilaahi towfiiq aad baa umahadsantiin
eedan su'aal iidow jawaab inagu waa umaleeyo aada soo tabti malahine haa owlaada qeersheena usi onka elfayle ada naasna musiyaito may quudayd
kiidow yeela haddii warsadaase eed eed onogumay bahka quudiyaay aanada langordow nukra bebi oo ulaadana fagan ee onogi lasiyona naaskii aadis ina nuugile ada taawiyaas aana seehaytiyeeda aana lambogi adduunka laku jeeladi aanada nukra bebi mayna lataa one e two oo waana lankataragali ulaada ina la siiya use oo markaasday dhaladi dibilood markuu isu deera ilaa iyoonay halsan usuku deerow maanamay bakiisamaase aaniyooyinka langordow ankor furjaalaga iyoonay turbuluuga inti ku deeras iyo kiisamaase aana marbakiin ku go'aano عليله عنده نترى بيبي عالمة إني أولادنا كتابه aman dheera ogaaday adoo hadda la ogaatayba deersi bulshada nimci inaruura nafaqidii owlaada nusqaan hayne nunqudun lutra baby aana lamaga batay owlaado ka nafaqoobenga la heli lutra baby nadar shahaaton aana la too eh arlaadon ayna may ka saarna ankafaayiday unuga aanada lambogi ee lutra baby one e two nafaqadii naaska ayowti to waan ku nusqaansanayna aanada lutra baby ku helay unuga ankaroono owlaada caanooyinka nutra baby one iyo two aanada lutra baby mayba owlaada lanka taragalay ina la siiye markii use dhaladon ilaa iyoonay libilood libilood ilaa hal sana intaas ina la siiye aana lanka taragalayo aanada lutra baby waa nafaqo buutana ku helaaya lutra baby mayba aanooyinka kala dheertaa
qaybaga dhexe barnaamijkan iyo la dareer taliyaha ciidamada booliska qaybta gobolka shabeellada hoose nashaanle sare cabdi ibraahim shaamo cabdidheere oo magaalada baydhabo ku sugan iyo weliba ku waraysanay arrimaha amniga ee degmooyinka gobolka shabeellada hoose iyo deegaanada ku mida gobolkaasi tuhoy welibana unka horeen warbaahinta warsan taliyahan ku warbiyey xaaladda guud ee amniga deegaanada iyo degmooyinka gobolka shabeellada hoose degan ayaana ogolaan cadowgaas een, inay ciidamadii la soo wadaagaan annagana waa aan ka jawaabnaa waxyaalaha ay maag noo soo gudbiyaan een, wada shaqayn fiican baan leenahay shacabka nasiib darro waxa waaye hadda laba degmo oo kala maqan furtuwaari iyo sablaala oo nimankaana oo nabadiidka gacantooda ugu jirto sidaa ay tahayna macnaa xaaladahooda iyo waa aan la soconnaay oo dadka degan oo noola soo xiriiraan marka mar dhow haddii ilaahay yidhahdana waan ka dulqaadi doonaa insha allah
markii warbixinta guud aan ka soo tagno sideed degmo oo gobolka shabeellada hoose sheeke ay ka mid tahay ciidamada booliska ku sugan ma yihiin kuwa ku filan baahida amni ee deegaan degmooyinkaas iyo guud ahaan gobolkaba Een, horta waa aan ku sheegay gobolka guud ahaan sideedda degmo hadda gacanta dawladda sideedooda kuma ay jiraan waxaa hadda gacanta dawladda waa lix degmo aa gacanta dawladda ku jirta waxay wax ku shaqeeyaan afar degmo ay ku shaqeeyaan hadda ciidanka booliiska baraawe marka wallaweyn iyo afgoy ay ka shaqeeyaan afartaas degmo si caadi ay u shaqeeyaan waa qoryooley iyo awdheglo hadda la qabtayna haddaan kusii soconnaa in ciidanka booliiska aan geyno kurtuwaarey sablaalana waxa waaye waxdaan raje waxaan rajaynaynaa ciidanka xoogga dalka maalmahaas ama bilaha soo dhowna inay macnaha ka dulqaadan adowga markay ka dulqaadan annagana inaan geyno ciidanka booliiska Een, ciidanka booliiska waa taqaanaan ciidan horta waa farsamo waaye oo shacabka iyo adowgii iyo wixii maxay ada qaabka ula macaamilaya yaqaano Een, intaa afarta degmo hadda aan joognana waa ay ka shaqeeyaan Een, mar kasta baaha horta waa jiri kartaa baaha kasta waa jiri kartaa badama degmada keliyaha ma aha degmada intaasoo tuulo ay hoos timaado oo rugihii iyo wihii la geeyo ma aana gaarin laakiin waa gaari doonaa laakiin hadda degmooyinkaan ka shaqaynaa xarumaha degmooyinkaan ka shaqaynaa alxamdulilah si fiicanna waa way nala shaqeeyaan maamulka iyo shacabkaba marka waa un insha allah waxaa intaa ka dhamaystan dhammayna waa dhamaystiri doonaa Een, haddaa waxaad sheegtay een, booliska waxaa hadda dowlad goboleedka oo far galbeed iyo dowladda soomaaliya ee hadda ay wadaan tababar u socdo ciidamo boolis oo loo tababarayo deegaanada gobolka shabeellada soo tiradooda afar boqol afar boqol aada noo soo baxaysa waxaan rajaynaynaa in maxay ahaaday labadii degmo maqana gacanta ay soo galaan anaga aan wax ka geyno inta hadda aan joognana aan hoojinno kuwo kale oo sida qoryuli iyo u dhiiglin hadda aan ku soconnoba maalmahan hadda sanad guuridan mar haddiiba dhammaata ay macnaa aan geeyi doono haddii ilaah yidhaahdo marka insha allah markaas baahada macnaa marka intan waxa waaye waa waa- waa daboolmaysa insha allah saasaan rajaynaya Een, waxaa jira meelo markii ladhaha shabeellada hoose iyo baay wadada isku xirto oo waxaa ku sugan ciidamo ciidamadaas dhibaatooyin waxaa jira ay kala kulmaan bulshada ku safarta wadooyinka adigana maadaama taliya booliska tahay maxaa kaaga aadan ciidamadaas dhibaatooyinka Een, waa horta niyow dhib waa ka dhaca jidka waa ka dhaca laakiin ma aha waxa geystay ciidan ma aha waa tuug waaye tuug waaye ciidan mar haddaad tiriyada ciidan waxa waaye wuxuu u taagan yahay inuu shacabkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa badbaadiyo iyo diintiisa uu difaaco uu u taagan yahay marka sidaa maadaama uu u taagan yahay shacabna ma dhibaateeyo ciidan waxa wax dhibaateeya waa tuug waaye tuugna waxa waaye waa la qabanayaa wax kaloo halow uu leeyahay mana waa la qabanayaa waa la xirayaa wahii maxay ahaaday een qabso ma waayna waa maxay ahaaday hadba markaas sidii uu yahay lala macaamilayaa waxaa meesha gelaya oo dhibaato u geysana tuug waay tuugna waa daba taagnahay maalmahan hadda roondadii iyo wihiyaan badanay walaweyn iyo afgooye iyo inta udhaxayda ay soo gagala jireen laakiin maalmahan alxamdulilah waa maxay ahaaday mar haddiiba ayagan la daba taagan yahay qaarna la dilay qaar la xiray inta badan waa gaalsir ay ku jiraan qaar marka waxaan kugu celinayaa wax wax dhibaateeya ciidan ma aha waa tuug ciidan wax ma dhibaateeyo ciidan wax ma hadda waxa weeye waa waa dareemi kartaa waa qofka ma og tahay adowga ama mahay mucaamirad hadduu samaynayo wax kasta uu soo isticmaali karaa laakiin ciidan oo sharci ah mushaar qaato oo rasmi ah wuxuu u taagan yahay inuu shacabkiisa badbaadiyo inuu dib u galo shacabkiisa ama dhibaateeyo kufsi geysto ama dil iyo kufsi geysta ciidan kuma waajibto waxaas maaqat laakiin waxaa sameeya waa adow kale isu okaysiiya oo tuug ah عاصمي توجن واتبع تاجن إن شاء الله وأفجر دونا مرة.
دمبن تلي هذه قوم حسن وقت هذا قارج أنا كان ما دعنا إن ما دام أتكسر أنت مقالة بيتبو ما تتكقب كشيء مناسب دي إذن الجورس إن سنة جوري دي تلواسة لحال والمحاط هو باقلات برشة كل جيسنا خير بيتبو يجود هنكو وكونفور قلبه
waxaan uga baaqi lahaay shacabka horta soomaaliyeed degan khaasatan koonfur galbeed saddexdan gobol inay la shaqeeyaan ciidankooda booliska ciidanka booliska waxawaaye ciidan hadda ajanabi kor uga yimiday waa wiilashoodii waxawaaye adowga waxba yaan idan argagixinin waxaasaad la hadashay iyo wax noocaas iyo taleefono lasoo dirdira waa ina waxaas waxba waa dhammaadeen waa nin duurkaas geed hoostiisa fadhiya inaa camarkiisa inaad qaadata uu rabo waxaas yuusan ku dulaysanin wax allaala waxaa dareentad ciidankeena booliiska lasoo xiriira waxa waaye ayagana waxaan rajaynayaa inay si deg deg ah maxay ka jawaabaan aan rajaynayaa waxaa kaloo fursaddan ugu faa'iidaysanayaa ciidanka booliiska ayagana inay shacabkooda maxay ahday la macaamilaan haddaba waa ay la macaamilaan shacabkana waa la shaqeeya inay sii labalaabaan intaasaan ugu absaday asalaamu calaykum
qaybogeenka dambooye ee barnaamijkan ayaa isla deerni akhiyaaray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobo iyo weliba wasgeega ku qayb galay shirlan ku hadalaya arrimaha dhaqaalaha canshuuraha iyo deymo la kaleeyay soomaaliya shirkaasi tuha qabanqaabay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oona ku qayb galeen wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada dalka ku jira iyo weliba madaxweynaha jubbaland hadal ku jeediyey shirkaasiti furtaashay soona ku dheeraday muhiimadda yeelatay in lakuwada talada xanaanka maaliyadeed ee dalka ku jira taasaateena hadhobaaya in muhiimatay in wada shaqeeyaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya barnaamijkan loogu magacdaray dayn cafinta oo aan isleeyahay waxay caddaynaysaa muhiimadda ay leedahay culayska dayntu waxaa ladhaha daynta marka laga hadlayo waa wax qof wax kale ku leeyahay waxyaalaha ugu culus bay ka mid tahay hadda markaad aragtaan qur-aanka markaa la dardaarmayo qofka markuu dhinto waxaa la weydiiyaa dardaarankiisu muxuu ahaa wixii uu ku dardaarmay iyo deymaha lagu leeyahay iyo wax badan waa waxa ugu horeeya la shaksigaa laga hadlaya markaa dowlad iyo deyn marka laga hadlayo weliba deymaha dowladuhu ay ka duwan yihiin tan qofka caadiga uu qaadanayo waxaa laga yaabaa hadda deynta waagii ugu horeysay dowladda soomaaliyeed oo intan intooda oo dhan qaar badan oo ka mid aan dhalanin lacaga la qabe ay ahayd haddana waxaa jira wax la yidhaha dulsaar oo ku soconaysa ilaa marka dambe waddanka waa isleeyahay waa la yeelanayaa mulkiyadda sida loo wado deyntii qofka culayska lahayd markaa maxaa u malaynaysaa mid mujtamac dhan oo laga yaaba ka dhabarka ku jira iyo ka dhalan doona oo waxba ka ogeyn deynta la sheegaya waxay ahayd in ay noqonaysaa wax dimadiisa lagu leeyahay oo isaga saa loogu leeyahay oo haddana aan ku ekaana ina dulsaar ay noqonayso waxaan aada u soo dhaweynaya horta cid kasta oo ka soo shaqaysay ama cid kastaoo naga caawinaysay barnaamijkan sida uu u socdo iyo in bal soomaaliya adduunku nooca u macaamiltamo dayn in la dhaafo waxaa haddana ku xigaysa in wax la bixiyo mashaariic iyo horumar iyo maalgashi iyo shirkado iyo wax badan qaabka ay noqoto waxaan isleeya waa mid ka baxsan waayahan siyaasado badan baa soomaaliya laysku hayaayo xanta siyaasaddu way badan tahay oo arrinta siyaasaddu siyaalo badan baa culaysay u jira waxaa laga yaaba hadda intaan wada fadhidaay siyaasadda markii laga hadlayo dowladda federaalka iyo kuwa gobollada iyo kulli isteydyada inay wax badan madmadoobi jiri karaan laakiin middaan maxay kaga duwan tahay middaan waxay kaga duwan tahay waa wax aan leenahay waa wax laynagu leeyahay waa waxaan leenahay ilmaheenaa lagu leeyahay waa waxaan leenahay hadday sii jirto dhibba inugu leenahay waa waxaan leenahay horumarkeennaa ku xiran aangaadna markii la cafiye iyo markii laga tagay wixii la soo daayee dambe si aan u qaybsanayna aan isku xagxayanay laakiin marka hore waxaa asala inaad meesha ka baxdo boodda dayntan oo qolyaha nagu sheeganayaa hadday idhahaan waan idinka cafiyaynaa shuruudihii buuxiya waxaa annaga nala gudboona waxay tahay inaan buuxino si boqol kiiba boqola shuruudaha lanaga rabo oo warbal xataa wuxuu yidhi hadhow innagu aan isqaqabsanna oo hadhow waxayna horta bal dadka aan la joogna waxaan u sheegana innagu hadhow waxaan isku qabsanayna iyo kanaasad bursado iyo wixii la bixiyey sax looma qaybinin iyo wasiirbeyda wixii hore ku soo gaaray sidanay ahayd iyo kulli waxaasoo dhan dib ha noqoto laakiin waxaan hadda ka wada hadlaynaa ha noqoto dariiqa ugu sahlan inaan buuxino shuruudaha inaan gacmaha isqabsanno inay dayntaasi meesha ka baxdo oo iyada aan meesha inaan iyada kulligeed ka wada shaqayno waxay la tahay technical iyo wasiiri iyo siyaasad ahaanba waa mid annaga dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka kulligeedna aan isku waafaqsannahay arrinta daynta iyo cafiskeeda inaan kulligeed ka wada shaqayno oo god kasta ay gasho wixii dowlad goboleed ku xidhma iyo wixii tafadaraal ku xidhma iyo wixii baarlamaanka ku xidhmaba aan sidaa uga wada shaqeyno inay midaasi ay tahay shayga saxda ah ee meesha lagaba maarmaanka aan idinkana idiin rajaynayo inay noqonayso kulamada idinku dambeeya waxaan sugnaa ay noqoto soomaaliya deyntii waa laga cafiyey mashaariicdaa soo fulaysa waxaanay noqonaysaa aan doodeenna daan dib u dhigano marka waxaan u malaynayaa waqtigu uu idinku yaryahay soomaaliya maanta haddaynan siyaasaddu iyo hogaaminta iyo isqabsasho aynan midnimo intay bilaabaan ayna horey u wadin wax badan baa inaga halaabi kara laakiin shayga asalkii waxa weye soomaaliya maanta waxay u baahan tahay isku duubni xusuus meeshay shalay ka timid xusuus waayo waayo siday ahaan jirtay xusuus waxaa horteeda yaalla rabto inay hiigsato xusuus burburku dhibaatada uu leeyahay inay intaas ay dib u qaataan oy dib waxaasoo dhan wada fiiriyaan baasala marka waxaan idin leeyahay allah idiin fudaydiyo waan idinku garab taaganahay ma siyaasadaynayna arrinta daynta maanta ma raba inaan hal kelmad oo siyaasada warbadaan baa iga buuxa oon hadda dowladda federaalka ka hadli lahaa oo wasaaradda maaliyadda lafteeda iyo adeerkay beyli wax ka sheegi lahaa oon odhan lahaa war waddanka sidaan sax maaha laakiin maqaamkeedii ma aha bilmunaasaba midaana waa mid u baahan qof waliba inuu ka shaqeeyo daynta qofka markuu dhinto laleeyahay war dayntiisii ma laga cafiyo yaa qaadaya aan la aasayn maxaad malaynaysaa qaran dhan oo laleeyahay idinkoo dhan iyo duuduub baan idiin leena aan middaa ka wada shaqayno aad baad u mahadsantihiin guul baan idiin rajaynayaa waxaan isleeyahay kulankan kan idiinku xigay waxaan rajaynanaa iyadoo la yidhaahdo soomaaliya way ka soo baxday arrintii daynta habkii loo mari lahaa waa laga cafiyey isxagxagashada markaa haynoo noqoto aad baad u mahadsantihiin
guud ahaan akhyaaree barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan isin kula dareerteen idaacadda raadiyo warsan taninka ege barnaamijka intiisu hawada ka jiri weliba haddii aare intan isin kula dareersiyaano maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele dhinaca sanaadan weliba gacan ku jeystay wadaagay bilaal hilaal hamiin kale intaynu ku kulmaan barnaamijkan oo kale weliba sinkugu tabaane sidaas iyo salaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu